faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan warka duhur ee raadhiyow cadaado qodobada aad maqli doontaan maanta waxaa ugu dooroon faahfaahinna ka soo baxaya dagaal al-shabaab iyo ciidamada xoogga dalka ku dhex maray deegaanka sabiibi ee gobolka shabeellada hoose wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo shaacisay natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee ka qaaday dugsiyada sare ee dalka ardayda dhammaysatay guddoonka waxbarashada degmada cadaado oo hambalyo iyo bogaadino u diray ardayda cadaado uga qayb galay tobanka qof ee ugu sarreeya imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda federaalk soomaaliya puntland oo bilowday baaritaanno ay ku samaynayso dil mas-uul ka tirsan d b wo loogu geystay magaalada boosaaso iyo shaka ay ka qabto inay ka dambaysay dowladda qatar gudoomiyaha degmada beledweyn oo baaq u dirtay shacbiga ku nool degmadaasi shaacisana in si dhow ay ula shaqayn doonto shacbiga ku nool degmada beledweyn ee gobolka hiiraan qodobada dhanka dibadda ee aad maqli doontaanna waxaa ka mida turkiga oo wacad ku maray inuu ka aargudan doono dalka maraykanka qodobadaas iyo kuwo kale ayaad warka duur ku dhegaysan doontaan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo arbacaa taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha toddobaad labada kun sagaal iyo tobanka qodobadaasi aad maqashaan waxay ahaayeen warkeenna duhur ee maanta kuwooda ugu doorka roon imikana waarkii oo dhan faahfaahinno dheeraadaha ayaa ka soo baxaya dagaal al-shabaab iyo ciidamada xoogga dalka ku dhex maraya deegaanka sabiib ee gobolka shabeellada hoose wararka ka imaanaya deegaanka sabiib ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxay sheegayaan in halkaasi dagaal uu ku dhex maray ciidamada xoogga dalka iyo al-shabaab al-shabaab ayaa weerar ku soo qaaday saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin duleedka sabiib waxaana askarta ay sameeyeen iska caabin sida raadiyow cadaada ay u xaqiijiyeen qaar ka mid a askarta ku sugnaa xeradana weerarka lagu soo qaaday cabdi cumar oo ka mid ah askarta qaybta ka aheyd kuwa al-shabaab ay weerarka ku soo qaadeen ayaa waxa uu sheegay in xubno ka tirsan al-shabaab ay soo weerareen islamarkaasina ay iska caabiyeen dabagal ay ku sameeyeenna ay ku soo qabateenna hub ay ka carareen sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in wax khasaare aysan ka dhalinin dagaalkaasi haddana jawiga uu yahay mid degan oo macnaha macnada muuna ka dhaceen dagaal yaro adiga muddo socday adiga saddex sikin camal
markii hore dagaalka siduu ku bilowday markii hore dagaalka oo ku bilowday jawi degan oo macnaha caadiyo shalagaraad ayaa ciidamadan macnaha aaga aa la xiray aaga sidii loo helay aaga sidii loo helay ma yara baa yimid adiga lix mi ama soa toban wax noocaas sidaas ki waa noocaas axbad ka saata meesha weyn carri
dagaalka iyoka miyaa soo qaaday markii hore mise adinkabaa qaaday dagaal ma nimanka waxaan arbushaad wax la yidhahdo waay dagaal ma arbushaad maxaa ula jeedaa bal haddii aad fahansiiso bulshada ku dhegaysanaysa arbushaad waxaa ula jeedaa waxaa weeye adiga macnahe dagaal yar oo kooban oo mataqaanaa saddex kin adiga lagu qiyaasi karaa amba laba sikin waxaa khasaaraha oo geysa wadana haba yaraade kadib ciidamadaa ku yaacay meeshii waxaa adiga laga soo qaaday qalab ay ka carareen oo uu kamuuqinay baagaga qoryaha iyo saas eh, mataqaanaa ay raadinayeen sidaas oo kaleto inay waxugu waxyeeleeyaan ciidamada wararka qaar baa sheegaya in marka hore ee dagaalka uu ku bilowday sabeeno ay ku soo garaaceen xeryo ciidan oo ku yaala sabiib maya maya maya maya sabeeya ma jiraan waxaa laiswe laisku adeegsadana ah, laislama gaarin oo xisaabtiiba markay bilaabato markiiba meesha habeen bay ahayd oo macnihii aagii haddii kasoo ridin ciidamadu mayna dhaafin oo meesha haday ku yaaceen bartigay tageen adiga wax dhaawaca iyo habeen raadinaya adiga Ah, waxaa suurto gasho adiga qalabka ay meesha uga carreen in lasoo helo kadibna habeen bay ahayd oo adiga waxay ahayd muddo hal saaca male maya marar saasa waa jiraan oo ay xabay kusoo ridaan meesha ay ka yaacaan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dalka ayaa ashaacisay natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee laga qaaday ardayda dhammaysatay dugsiyada sare ee dalka mahad nuure axmed wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ku dhawaaqday natiijada ardaydii gashay sanadkan imtixaanaadka foorfoorka ama fasalka labiyo tobnaad wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay inay si cadaaladi ku jirto ay u saxday wasaaradda imtixaanaadkaasi qof kastana sidii uu u shaqaystay lagu saxay wasiirka ayaa ardada soomaaliyeed ku bogaadiyey sida wanaagsan ee ay ugu dadaaleen inay ka soo dhex muuqdaan imtixaanaadka dowladda wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane goodax bare oo sharaxaya imtixaanaadka iyo sida ay wasaaraddu u habraacday sixidda imtixaanaadka ayaa waxa uu yidhi wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo ee ku aadan u adeegidda ummadda soomaaliyeed ayaa waxaa sharaf iyo farxad weyn u ah waxaa imtixaanka la qaaday todobiyo labaatankii ilaa soddon iyo kowdii bishii maajo ee labada kun iyo sagaaliyo tobanka islamarkaana lagu galay boqol iyo lix xarumood oo ku kala yaala gobolada dalka waxaa guu guud ahaan sanadkan imtixaanka u fariistay labaatan iyo sagaal kun afar boqol soddon iyo afar arday oo natiijadooda celceliska ahaan hoos ku xusan halka tobanka arday ee ugu sarreysay guud ahaan imtixaanka magacyadooda iyo natiijadooda ay tahay sida soo socota sida aan sheegnay imtixaanka waxaa u fariistay laba kun labaatan iyo sagaal kun afar boqol soddon iyo afar waxaa gudubtay imtixaanka labaatan iyo laba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal oo u dhiganta boqolkii toddobaatan iyo toddoba waxaa haray oo aan gudbin tiro dhan lix kun sagaal boqol saddeyo toddoba oo u dhiganta labaatan iyo saddex kun labaatan iyo saddex boqolkiiba wiilasha imtixaanka galay waxay tiradoodu ahaay sideed iyo toban kun shan boqol siddeetan iyo afar wiilasha gudbay imtixaanka ee ee guulaystay waxay tiradoodu dhan tahay afar iyo toban kun saddex boqol soddon iyo toddoba oo u dhiganta toddobaatan iyo shan boqolkiiba tirada wiilasha ee aan gudbin waxay dhan tahay tiradoodu afar kun laba boqol afartii toddoba oo u dhiganta boqolkii labaatan iyo shan tirada gabdhaha guud ahaan galay imtixaanka waa toban kun siddeed boqol iyo konton inta gudubtay waa siddeed kun boqol lixdan iyo labo inta aan gudbin waa laba kun lix boqol siddeetan iyo siddeed oo u dhiganta boqolkii labaatan iyo shan inta gudubtayna waxay u dhigantaa boqolkii todobaatan iyo shan
mahadsanid mahadda guddoonka waxbarashada degmada cadaado ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray arday cadaado uga qayb gashay tobanka ugu sarreysa ee imtixaanka shahaadiga ah ee qaaday dowladda federaalk soomaaliya wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa shaacisay imtixaanka shahaadiga ah ee laba kun sideed iyo toban laba kun sagaal iyo toban laga qaaday ardada dhammaysatay dugsiyada sare ee dalka imtixaanka ayay ardada laba goor u fariisteen midka koowaad ayaa ahaa mid fashilmay sida uu sheegay wasiir goodax bare imtixaanka labaad ee la qaaday ayaana la soo dejiyey natiijadiisa tobanka arday ee ugu horeysa ee kaalmaha horey ka gashay imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda federaalk soomaaliya waxaa qayb ka ah arday deegaan ahaan kasoo jeeda magaalada cadaado islamarkaasina kaalmahani ku matalaya galmudug cabdifitaax cabdulaahi xaashi oo ka mid ah ardayda dhammaysatay iskoolka cumar alfaaruuq ee magaalada cadaado ayaa kaalinta sagaalaad ee imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda federaalk soomaaliya ee qaaday kasoo galay gudoomiyaha waxbarashada degmada cadaado dalmar oo nagu soo booqday xarunta raadiyo cadaado ayaa waxa uu u mahad celiyey islamarkaasina bogaadin u diray ardaygan kaalinta sagaalaada kasoo galay imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda federaalk soomaaliya ay ka qaaday ardayda dhammaysatay dugsiyada sare ee dalka waa dhowahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u hambalyeynayaa raadiyo cadaado waxaan halkaan saa ka u imid barnaamijyo maarata imtixaanaadkii quseeya inaan maanta halkaan aan ka hadlo gaar ahaan inaan u hambalyeeyo ardaygii kaalinta galay sanadkan oo u galay cadaado ama dhammaan galmudug oo dhanba ardaygaas inaan u hambalyeeyo ayaa halkaan kugu imid marka waan dhowaa walaal awalan marka koobaad waxaan u mahad celinaya allah subxaana wa tacaala allahaas oo labadan sano ee ugu dambeysay labadii arday ee kaalimaha gashay labadaba galmudug kaalimaha u galay labadaba waxay ahayn laba arday ee kasoo kala jeeda degmada cadaado taas oo qeyrad weyn iyo maaragtay jacayl ardada xaggeeda ay geliyeysay labadaas arday oo aan ku tilmaami karo laba arday oo deegaankay kasoo jeedeen usoo hoysay magac weyn ardaygii hore waxaan u malaynaya wasaaradda waxbarashadu kaalintii uga aadanayd waa un waxunbay ka qabatay oo minxooyinkiisii ardaygaasi wuu helay wuxuuna hadda wax ka bartaa wadanka china asagoo weliba markaas helay fakultiga uu doonaya inuu barto waxaan marka koobaad horta u hambalyeynayaa oo waalidka asaga soo barbaariyey intaasoo sano waxbarashada ka soo bixinayay annagoo og dadku inay maaragtay ay dhibaataysan yihiin waddanka aan shaqo badani ka jirin waxaan marka koowaad aan u hambalyeynayaa hooyadiis iyo aabbihiis waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran dhibkii iyo rafaadka aad ka soo marteen wiilkeenna ilaahay ajar iyo waxaan la koobi karin ilaahay aan ka siiyo dhanka kale ustaada dalmar ayaa waxa uu ugu baaqay waalidiinta in waxbarashada ay geeyaan ilmahooda isagoona xusay in ku dhowaada lix iyo toban iskool oo lacag la-aan ay ku yaalaan gudaha magaalada cadaado islamarkaasina dhammaantood ay yihiin kuwo firii ah oo buugga iyo qalinka oo keliya ardayga waalidiinta ay u gadayaan waxaan sidoo kale aan rabaa inaan baaq u diro dhammaan dadka ku nool degmada cadaya nawaaxigeeda waalidiinta waxaan leeyahay ilmihiina waxbara waxbarashada ilmihiina kula dadaala magaalada cadaadad iyo nawaaxigeeda waxaa ku taalo labaatan iyo afar iskool labaatan iyo afartaa iskool lix iyo toban iskool oo ka midi waa lacag la-aan hal sinti oo lacaga ardaa lagama qaado qofkii waalida oo ilmihiisa waxbarasho u raba aniga hayla soo xiriiro aniga iskoo lacag la-aana u geynaya waxaa lagaa rabaa oo keliya adiga inaad buug iyo qalinka aad u gado wax kale oo lagaaga baahan yahay lama arko insha allahu tacaala annagana dadaalkeeni intaas ayuu noqday inaan wax alaale wixii fan aan helna inaan iskoolada kusoo xiriirino hadeerna barnaamijyo badan ayaan rajaynaynaa waxaana leeyahay hambalyo meelo baad ku nooshihiin dadka u dhashay galmudug gaar ahaan dadka kasoo jeeda degmada cadaad iyo nawaaxigeeda puntland haddaynu eegnana maamulkaasi waxa uu bilaabay baaritaano ay ku sameynayaan dil mas-uul ka tirsan d b wo loogu geystay magaalada boosaaso sidoo kale shaka ayay ka qabaan in dilkaasi ay ka dambeysay dowladda qatar oo lagu eedeeyey in xiriir uu kala dhexeeyo daacish iyo al-shabaab war-saxaafadeed xalay ka soo baxay madaxtooyada maamulka puntland ayaa mar kale waxaa lagu celiyey in baaritaano dhab a lagu samayn doono eedeymo ku qoran maqaal labiyo labaatankii julaay lagu daabacay wargeyska new york times ee kasoo baxa dalka maraykanka kaasi oo lagu sheegay in dil ka dhacay koob iyo tobankii mey magaalada boosaaso ee gobolka bari gaar ahaan xarunta dekada laguna dilay mas-uul ka tirsan d b wol ay ka dambeysay dowladda qatar qoraalka oo aad u dheera ayaa maamulka puntland waxa ay golayaasha fulinta iyo xeeradejinta dowladda federaalk soomaaliya ka dalbadeen in baaritaano dhaba ay ku samayso eedeymaha uu qoray maqaalkan kasoo baxay wargeyska new york times ee la xiriirinaya dowladda qatar inay xiriir la leedahay kooxaha daacish iyo al-shabaab oo ka dagaalama qeybo ka mid a soomaaliya sidoo kale puntland waxa ay sheegtay in ay dhowaan soo bandhigi doonto natiijada kasoo baxda baaritaanada ay ku sameynayso weerarkii ugu dambeeyey ee argagixiso ay ka fuliso magaalada boosaaso gaar ahaan dilkii madaxii shirkadda d b wol loogu geystay magaalada boosaaso magaciisana waxa uu ahaa bawol antonio famos oo d b wol u qaabilsanaa dekeda magaalada boosaaso si kastaba qoraalka uu daabacay wargeyska new york times oo ka mid a wargeysyada ugu afka dheer caalamka ayaa lagu sheegay in cod sir ah oo laga duubay safiirka u fadhiya soomaaliya dalka qatar oo la hadlaya ganacsade u dhashay dalkaasi lagu ogaaday arrintaasi waxayna xilligaasi isweydaarsanayeen sidii imaaraadka looga saari lahaa dekeda magaalada boosaaso gacantana ay ugu dhigi lahaa dowladda qatar gudoomiyaha degmada beledweyne ayaa baaq u dirtay shacbiga ku nool degmadaasi waxaay sidoo kale shaacisay inay si dhow ula shaqayn doonto shacbiga ku nool beledweyn bashiir cabdulaahi cusmaan duqa degmada beledweyne safiya xasan sheekh cali oo soo gaartay magaalada beledweyne ayaa waxaa ka qaybgalay soo dhoweynteeda mas-uuliyiinta maamulka degmada beledweyne iyo qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada beledweyne gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed axmed ibraahim food cadde oo ka hadlay soo dhoweynta ayaa sheegay waxaan halkan aan kusoo dhaweynaynaa maayarka degmada beledweyne oo baryahanba nooga maqnaay howl shaqa markii hore nooga tegay magaalada beledweyne isagoo shaqa u aaday waxay xarnibnaay dowladda hoosena inaan shaaca laga qaadi doonaan u malaynaa qaar ka mid a dadkii ka qaybgalay soo dhoweynta ayaa dhankooda waxay ka hadleen soo dhoweynta De annagu waa noo mudnaan gaaran waa noo xusitaan aan la heli karin waa arkayseen ilaa iyo magaalada meesha looga baxo airboorkii inta ka dhexaysa magaalada dhexdeeda waxaa gabar taagnaayoo mid calan sida iyo mid caleen sida inta ka dhexayda wada taagnaay marka waa ilaahay mahadiis midan gaarnay waaye qofka markuu gurigiisa nadaafadiisa uu fiican yahay qalbigiisa nadiif noqdaa magaalada bilacdeedii aa noo nuurta qalbigaa nadiifoo noo yahay hiilaba waa kula taagannahay macaan badan wax badan waa soo qabateen waxaad ka soo shaqayseen dhulkiinna waxaad xaaqateen dhulkiinna maalin walba waxaad u taagneedeen dhulkiinna inaad xaaqataan haddee si ilaahay dartiisa inaad wax ugu qabataan dhulkiinna dahabo xasan axmed oo dhankeeda ka hadashay ayaa sheegtay in xilli dheer ay soo joogtay magaalada loona baahan yahay in duqa degmada beledweyne lala shaqeeyo beledweyne waa soo joogay soddon sano ka hor yaanyana waa ku goobeey ilmana waa ku dhale gabdhan iskool bilan waa ugu dhigay waa la yaqaanaa gabdhahan ka soo saaran gabaraa waxay idiin qabanaysa gabadha garabkeeda waa inaad istaagtiin hiil iyo hoo adinkana wax leedika hagranaayo ma jirto maanta cid wax leedikugu soo marinayo male nin wax leedikuguma soo dhiibayo maanta laga bilaabo safiya xasan sheekh cali oo ah duqa degmada beledweyne oo ugu dambaynta ka hadashay ayaa sheegtay gurigaaga haddaa nadiifiso bannaankaaga wasaq yahay oo qof soo maro wuxuu dhahaa areebo waa dadkan iimaankeena wuxuu noqday wax daciif ah nusqaan marka waxaan iiga mahad celinayaa anoo xamar joogo aan la socday kownsolka ilaahay ajri xasanaadka ka siiyo maalin walba shaqadaa qabanaysaan waa la socday anna sida hore aan iigu ballan qaaday waxaa ballan ilaah ah lagama yaabo hooyo guriga jiifto deeq imaada inay gurigeeda ku qaadato reer hebelna ma aqaan kanaa mas-uulahna ma aqaan mas-uul waxaa ii idinka qofkii maanta wax nala qabto birita asigana wax waa la qabanaynaa mahadsanid bashir markan haddaynu eegno wararka dhanka dibadda wasiirka arrimaha dibadda turkiga ayaa wacad waxa uu ku maray in dalkiisu uu ka argudan doono maraykanka haddii uu anakaracu naqabatin u saaro soo iibsiga habka difaaca gantaalada ruushka ee s mins afar boqol haddii maraykanku uu la soo baxo mowqif cadaawada oo nagu wajahan waxaan qaadi doonaa tillaabooyin argudasho ah sida aan horay u sheegay tani ma ahan hanjabaad amaba ciyaarciyaar ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga ma nihin dal madaxa u raaricin doona oo kuwa noo muujiya cadaawadda ka dhanka ah turkiga ayuu hadalkiisa sii raaciyey waxa uu sheegay in turkiga marnaba uusan noqon doonin dal hoostaga amaba u liita cadaawad ay u qabaan dalalka kale maamulka maraykanka ayaa horay waxa ugu hanjabay in turkiga ka saari doono ka qaybagalka barnaamijka diyaaradaha gantaalada ee f mins soddon iyo shan haddii ay soo iibsadaan barnaamijka s mins afar boqol ee difaaca gantaalada guud ahaan intaasi waxaa ku dhan warkii duhur aad kala socoteen raadiyo cadaad f m sideed sideed dhibic shan meg hartis haddii warkuu guseeyo waxaad dib kaga daalacan karaa baraha internetka kulanahay www radiocadaado com iyo bartana facebook oo ah radio cadaado warkan warka xiga duhur wanaagsan